أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo xiliyadan oo kale andalus aad ka dhegaysataan caawa waa habeen jimcaha taariikhda hijiriyadan waxa ay ku beegan tahay siddeedda bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobbada barnaamijkan idinkugu hayo waxaa ka mid ah axmed madoobe oo magaalada kismaayo uga dhawaaqay inuu qabsanayo doorasho eedeen kululna u jeediyey xasan gurgurte madaxa kooxda hirdada soomaaliya dowladda itoobiya oo sheegtay in haddii ay sii xoogaysato xiisadda kala dhexaysa iyada iyo kooxda hirdada ay hubayn doonaan qaar ka mid ah maamul goboleedyada hirdada ee dalka ka jira waxaad maqli doontaan waraysi uu bixiyey taliyaha ciidamada itoobiya qodobbada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah ganacsato soomaali ah oo dil iyo dhaawac loogu geystay dalka koonfur afrika shirkadda duulimaadyada diyaaradaha kenya oo ku dhawaaqday inay joojinayso dhammaan safaradii ay diyaaradaheeda ku imaan jireen dalka soomaaliya waxaan sidoo kale caawa faafreebka idinkugu hayaa wilaayada islaamiga ah ee mudug oo soo gebagabaysay xamlo dacwi ah oo socotay muddo lix bilood taasoo laga fuliyey deegaanadii laga xoreeyey cadowga ee ku yaalla wilaayadaasi munaasabadii gebagabada oo ka qaybgaleen mas-uuliyiin nabadoono iyo qaybaha kala duwan ee bulshada barnaamijka ayaad caawa kaga bogan doontaan qodobbadaas iyo xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin walaalaha suheyb maahir iyo rabbaani ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaashiina kale ay nagala socon karaan aaladaan internetka ku leenahay ee laif istareimka ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka
الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaynu ku eegi doonno wuxuu noqonayaa taliyaha ugu sarreeya ciidamada xabashida etoobiya ayaa bixiyey waraysi cusub oo uu kaga hadlayo xaaladda soomaaliya iyo xiisadaha ka alowsan geeska afrika wuxuu mar kale fadeexeeyey madaxa kooxda hirdada soomaaliya oo uu sheegay inuu hirar dab ah uu ku ciyaarayo isagoo aan garanayn cawaaqibta uu ka dhexli doono waraysi saddex saacadood socday oo ay la yeelatay warbaahinta xabashida ayuu jenaraal birhaanu juula ku iftiimiyey suuragalnimada in dagaal u dhexeeya etoobiya iyo masar uu ka dhaco soomaaliya waxyaabaha uu ka shanqariyey waxaa ka mid ah inuu wax aan jirin ka soo qaaday kooxda riddada wuxuuna ku tilmaamay nidaam aad u liita oo aan sugi karin ammaanka hoggaankiisa haddaba ku soo dhowaada qayb ka mid a waraysiga ጥረ ሁኔታ ከሶማሊያ ጋር ከፍተኛ ውዝግብ ውስጥ ነን። ግብፅም እያንዣበበች ነው። ኤርትራም ድረስ እየሄዱ ነው እና በግልጽ የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር birhaanu juula su-aasha koowaad aan ku weydiinaya waxa ay tahay kadib is-afgaradkii m o u-ga soomaaliya waxaa nagala dhexeeya qalalaaso dhan walba ah masar way nagu dul wareegaysaa waxayna la kulmaysaa madaxda eritereya wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya wuxuu meel fagaara ah ka sheegay inay diyaar u yihiin inay hubsiyaan kooxaha mucaaradka ah ee etoobiya wargeeska the national ayaa soo wariyey in madaxa sirdoonka masar iyo saraakiisha arrimaha dibadda ee tegey asmara ay sheegeen inay dhexdhexaadin karaan eritereya iyo t b l f ma u malaynaysaa in arrimahan ay dibudhac ku keenayso qorshihiina ህወሀትንና ኤርትራን እንሸምግል ማለታቸውን ዘናሽናል ላይ የወጣም ነገር ዘገባ አንብበናልና ወደኋላ ሊመልሱ አይችልም ወይ?
ምንም አይመልሰው ምንም አይመልሰውም። አሁን አንዳንዱ maya marnaba arrimahan dib u dhac kuma keenayaan qorshayaasheenna qaar ka mid ah waddamada bilaabay in ay ka shakeeyaan danahooda qaran waxa ay isticmaali doonaan habab aan wanaagsanayn si ay u xaqiijiyaan danahooda iyaga oo cadaadis saaraya kuwa kale faragelinaya arrimaha gudaha ee dalal kale daciifinaya dadyow kale si ay iyagu u xoogaysan karaan dadka kalena u daciifiyaan taasina weligeed guulaysan mayso dadku hadda waxa ay leeyihiin etoobiya dagaal bay la gelaysaa masar halkee ayaan masar kula dagaalamaynaa ma ciidankooda iyo hubkooda ayay diyaarado ku soo daabulayaan si ay noola dagaalamaan tani ma ahan qiimeyn sax ah haddii qorshaha masar uu yahay in ay hub siiso xasan sheekh si uu noola dagaalamo marka hore xasan sheekh waa in uu noqdaa qof awood leh oo dagaalami kara xasan sheekh ma ahan qof awood u leh in uu la dagaalamo etoobiya aslan mana u diyaarsana arrimahaas ሊዋጋ ከሆነ ደግሞ ሀሰን ሼክ የሚዋጋ ሰው መሆን አለበት። የሚዋጋ የሚችል መሆን አለበት። ሀሰን ሼክ ግን የሚዋጋ አይደለም።
ፕሬዚዳንቱ ማለት ነው። የሶማሌ ፕሬዚዳንት ma waxaad ka hadlaysaa madaxweynaha soomaaliya haa
እና የሚዋጋ ኃይል አይደለም። ሞቃዲሾ ማስከበር አለበት መጀመሪያ ከኛ ጋር ለመዋጋት ninkaas ma ahan qof awood u leh in uu dagaalamo waa in uu marka hore ilaaliyaa muqdisho ka hor inta uusan soo hawaysan in uu innaga nala dagaalamo maalin waliba dad ayaa ku dhimanaya muqdisho marka hore waa in uu kursigiisa difaacdaa marka hore ha ilaashado kursigiisa annaga oo etoobiya ah waxaan soomaaliya u joognaa si aan u caawinno isaga isaga ayaanu u baahan in uu naga caawiyo sidii uu u xoojin lahaa awooddiisa taasi waa qodobka koowaad tan xigta hadda qof kasta oo isku dayaya in uu hub siiyo fallaagada etoobiya oo doonaya in uu naga dhigo inaan isdilno qof walba oo hubkaas ku weerara dalkiisa waa khaa'in horey waxaan u soo aragnay khiyaanooyin noocaas ah oo taariikhda ku jira khaa'iniinta waa in la baabi'iyaa ka hor inta aan xasan sheekh la baabi'in khaa'iniintu waa qurun waa in laga takhallusaa ka hor xasan sheekh waana taas sababta aan diiradda u saarayno dalka inta aan hawshaas ku guda jirno waa in taxadarkeenna aynu qabnaa naguma jirto qiimeyn ah in xasan sheekh hubka uu hadda haysto uu u adeegsan doono inuu ku soo weeraro etoobiya wuxuu hadda sheegayaa inuu caawin doono khaa'iniinta ku sugan etoobiya annaga uma baahnin khaa'iniinta jooga soomaaliya waxaan gudaha soomaaliya ku leenahay saaxiibo u sheegi doono in uu joojiyo waxa uu faraha kula jiro iyo saaxiibo isaga weerar ku qaadi doono haddii uu isku dayo in uu nagu soo duulo sababtaas darteed marka aad qorshaynayso in aad dal kale farageliso waa in aadan qiyaasin in aad adiga keligaa faragelin doonto waxaan ku siinayaa tusaale cad siyaad barre etoobiya ayuu ku duulay sax maxaa dhacay kadib markii uu nagu soo duulay soomaaliya oo dhan way burburtay waxa hadda etoobiya lagu samaynayana ma ahan wax u wanaagsan midnimada soomaaliya
ወዳጆች አሉን። አቁም የሚሉት ወዳጆችም አሉን። እንቅስቃሴውን ደግሞ የሚመቱ ወዳጆች አሉ። አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ የሚሰራው ስራ ለሶማሊያ አንድነት አይበጅም።
እናንተ መሳሪያ እያቀበላችሁን የሚል እ፣ በእነሱም በኩል የወጣ ነገር አለ። ለምሳሌ የ- የ- birhaanu juula su-aasha saddexaad waxay kugu eedeeyeen inaad hub siiseen kooxa ka jira soomaaliya tusaale ahaan bayaan saxaafadeed oo uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya wuxuu idinku eedeeyey inaad hub siiseen maamulada puntland galmudug iyo koonfur galbeed islamarkaana aad saanado ka dejiseen baydhabo arrintaas maxaa ka jira እ፣ ስቴት መሳሪያ ቀብለዋል። እንደገናም ባይዶዋ እ፣ መሳሪያ አራክፈዋል ብለዋል። ባይዶዋ ደግሞ ሳውዝ ዌስት ነው።
አዎ፣ አላቀበልንም። ብና- ብናቀብልም እም፣ የሚያሳፍር አይደለም። አላቀበልንም። እሱ እየተቀበለ ነው፣ እኛ አላቀበልንም። እ፣ በዚህ ከቀጠለ ግን ማ- annaga hub kuma qalabayn maamuladaas mana siinin laakiin xitaa haddaan siinno ma ahan wax aan ka xishoonayno ninka masar hubka ka helay waa xasan sheekh annaguna ma bixinno hub laakiin haddii ay masar sii waddo hubaynta waxay u badan tahay inaan hub siinno puntland galmudug iyo baydhabo haddii uu xasan sheekh waddadan ku sii socdo isagoo leh waxaan soo faragelin doonnaa dalkiinna waxaan ka shaqayn doonnaa in etoobiyaanku dhexdooda dagaalamaan haddii uu waddadan ku sii socdo xaalku ma noqon doono keliya inaan hub siino puntland galmudug iyo baydhabo laakiin waxaan samayn doonnaa wax ka badan oo aanan hadda sii sheegaynin ጉዳት ቆይቷል እና ጉዳት እንዲደርስበት ህዝቡ ላይ አንፈልግም። ህዝቡ በጣም ወዳጃችን ነው። ህዝቡ ከ- ከሰራዊታችን ጋር ቤተሰብ ነው።
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka qiimihiisa horenan ku guda jirnaa dhegeystayaal markana murtad axmed madoobe ayaa magaalada kismaayo uga dhawaaqay inuu qabsanayo doorasho isagoona dhanka kale eedeyn kulul u jeediyey xasan gurgurte qodobkaasi sidoo kale ganacsato soomaali ah oo dil iyo dhaawac loogu geystay koonfur afrika waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadalaynta warbaahinta iyo guud marka miregaha islaamiga aalab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsantahay walaalka bashiir muxiidiin abwayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa ganacsato soomaali ah oo dil iyo dhaawac loogu geystay koonfur afrika wararka ka imaanaya wadanka koonfur afrika ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay laba qof oo soomaali ah siyaabo kala duwan dil iyo dhaawac loogu geystay deegaano hoostaga magaalooyinka cape town iyo johannesburg ilaawareedyo ku sugan south africa waxay soo sheegeen in cabdi xasan cali ay dil bareer ah u geysteen kooxo burcad ah oo hubaysan kuwaas oo ugu dhacay dukaan uu ku lahaa degmada iskuraranka ah ee lagu magacaabo khayelija ee hoos tagta magaalada cape town muuqaal ay duubtay kaamarada qarsoon ayaa muujinayay burcadda oo dilka kadib ka baxsanaya goobta waxaana halkaas goor dambe soo gaaray ciidamo ka tirsan booliska oo sida caadada u ahaydba sameeyey baaritaano aysan wax natiijo ah kasoo bixin sidoo kale kooxo burcad ah oo hubaysan ayaa dhaawacay ganacsado kale oo lagu magacaabo xuseen qalaafe waxayna burcaddu ku dhaawaceen dukaan uu ka howlgelayay oo ku yaal tuulada sbrengis ee hoos tagta magaalada johannesburg ee wadanka koonfur afrika soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika waxay xaqiijiyeen in dhaawaca xuseen lagu dabiibayo mid ka mid ah xisbitaalada ku yaal magaalada johannesburg waana qeyb ka mid ah dilalka iyo dhaawaca joogtada ah ee ay la kulmayaan ganacsatada soomaaliyeed ee dalkaasi u shaqo tagay waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa axmed madoobe oo kismaayo uga dhawaaqay in uu qabsanayo doorasho eedeyn kululna u jeediyey xasan gurgurte maalmo kadib markii uu isaga insixaabay shirkii fashilka kusoo idlaaday ee muqdisho ka dhacay ayuu faahfaahintii ugu horreysay bixiyey axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka dabadhilifka ah ee jubbaland isagoo magaalada kismaayo kula hadlayey golaha wasiirada maamulkiisa ayuu ka shanqariyey qodobo dhowr ah oo ku saabsan waxa uu salka ku hayo khilaafka kala dhexeeya xasan gurgurte ugu horeyn wuxuu sheegay in uu ka soo baxay shirkii villa soomaaliya ka dhacay sababo la xiriira isaga oo diiday in muddo kororsi ay samaystaan dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha xukuumadda muqdisho axmed madoobe ayaa si cad u sheegay in maamulkiisu uu dhowaan qabsan doono doorasho madaxweyne islamarkaana uusan yeeli doonin muddo kororsi uu ku sheegay sharci darro isagoo durayay siyaasadda uu ku dhaqmo xasan gurgurte ayuu ku eedeeyey in uu durbaanka u tumayo muddo kororsi annagu markaan shirkii wadatashiga kasoo baxaynay waxaan diidnay muddo kororsi dhexdeena ah sababtoo ah muddo kororsiga maamul goboleedyada waxaa kasii dhalanaya muddo kororsiga dowladda federaalka sidaas daraaddeed annagu doorasho aan u madax bannaanahay ayaan qabsanaynaa oo la mid ah midii labada kun sagaal iyo toban ayuu yidhi axmed madoobe isagoo hadalkiisa sii wata ayuu shaaciyey inaysan suurtagal ahayn waxa uu ku hadaaqayo xasan gurguurte oo ah in soomaaliya laga qabto doorashooyin qof iyo cod ah wuxuuna caqabadaha koowaad een ka dhigay shabaabul mujaahidiin oo haysata inta badan dhulka soomaaliya ee koonfurta iyo bartamaha dalka dib u heshiisiin la-aanta siyaasiyiinta oo weli kala tagsan ayna suurtagal ahayn in doorasho lagu mideeyo doorashada iyo madasha oo aan loo dhammayn heshiisna lagu ahayn iyo muddo kororsigana halka sana ah oo aan lagu gaari karin doorasho dadweyne ayuu tilmaamay dhawaqa kasoo yaray axmed midoobe ayaa dhabarjab siyaasadeed ku ah mashruucii xasan sheekh maxamuud ee ahaa in uu isbeddel ku sameeyo haykalka ay u dhisan tahay xukuumadda muqdisho oo ah nidaam uu shisheeyuhu kusoo camcamiyey wadanka kenya sanadii labada kun iyo afartii waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa kadib kulamo qaatay saacado oo magaalada asmaro ku dhex maray madaxda kooxda riddada soomaaliya masar iyo eritereya ayaa laga soo saaray warmurtiyeed ay dhinacyadu ku iclaamiyeen in ay dhisaan isbahaysi cabdilfataax al siisi xasan sheekh maxamuud iyo asyaas afawarki ayaa sheegay in ay ka wada hadleen xiisadda gobolka ka taagan ayna lagama maarmaan tahay in ay isxulafaystaan waxaa lagu heshiiyey in la horumariyo lana sii qotodheereeyo iskaashiga iyo isku xirnaanta saddexda waddan waxaa lagu heshiiyey in la dhiso guddi wadajir ah oo saddex geesood ah oo ka kooban wasiirada arrimaha dibadda ee eritereya masar iyo soomaaliya si ay iskaashi istaraatiiji ah uga yeeshaan dhammaan dhinacyada ayaa lagu yidhi warmurtiyeed ka soo baxay shirka asmaraha heshiiskan ayaa kusoo beegmaya iyadoo xiisadda gobolka ay sii karar qaadanayso dhammaan dhinacyada shirayna ay xorguf siyaasadeed kala dhexayso dowladda xabashida etoobiya waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa dabeelo xoogan oo saacadihii lasoo dhaafay ku dhuftay xeebaha wadanka mareykanka si gaar ah gobolka florida ay dabeeluhu ku dhufteen kuwaas oo watay rabab mahiigaana saacadiina jarayay masaafo ka badan laba boqol oo kilomitir waana duufaantii ugu xooga badnayd ee muddo nusqarni ah soo marta cariga mareykanka boqolaal guryaah ayaa ku burburay waxayna korontadu ka go-day magaalooyin badan waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa kenya airways oo hakisay duulimaadyadii ay ku iman jirtay muqdisho shirkadda duulimaadka ee kenya ayaa shaacisay in ay joojisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay magaalada muqdisho war ka soo baxay shirkadda ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba ay hakisay duulimaadyadii aadi jiray magaalada muqdisho laga bilaabo afar iyo tobanka bishan oktoobar ee hadda socota shirkadda ayaa go-aankan u sababaysay kadib markii ay la kulantay caqabado dhanka howlgallada ah kuwaas oo aanay sheegin nooca ay yihiin lama ogaa waxa uu salka ku hayo go-aanka ka soo baxay shirkadda duulimaadyada kenya
maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir een hadalhaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ee gobolka ka taagan waxay ahayd is-araggii ka dhacay magaalada asmara ee caasimadda waa wadanka eritereya halkaasoo ay ku kulmeen madaxda dowladaha masar kooxda riddada iyo tan eritereya kulamadan ayaa sida muuqata waxay ka dhan ahaayeen abiy axmed oo dhammaan dowladahan uu khilaaf kala dhexeeyo xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna caawa waa inaga inta aad buu umahadsan walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasii ahaa أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarin dhegeystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi haye suheyb aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda duqaymo kala duwan ayay qidaaca ka fuliyeen duqaymaha ugu badan waxa ay ka socdaan mandiqada jabaaliya oo ay duulaan ku soo qaadeen ciidanka gumaystaha yuhuudda boqolaal sawaariq ah ayaa halkaasi ku hobatay iyadoo sidoo kale deegaanku uu wajahayo go'doon dhinac weliba ah dagaallo xogan ayaa laga soo sheegayaa sidoo kalena ciidanka gumaystaha yuhuudda maanta waxay halkaasi ka geysteen xasuuqyo aad u foolxun mandiqada deyrulbalax iyadana waxaa la duqeeyey goob madarase ah oo ay ku sugnaayeen dad rayid ah warbaahintuna waxaay ku warramaysaa in tan iyo saakay qidaaca lagu dilay ilaa konton iyo afar ruux kuwaas oo lix iyo labaatan ka mid ah lagu dilay xasuuqii ka dhacay mandiqada deyrulbalax kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda waxa ay sheegeen in weerar qarax ah ay la beegsadeen mid ka mid ah dabaabaadka ciidanka sahaynada ee mirkaafaha loo yaqaano xilli uu ku sugnaa agaarka masjidka umulmu'miniin caaisha oo ku yaala mucaskarka jabaaliya sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin weerar loo adeegsaday diyaaradaha nuuca isqarxiya ayay ku beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada yuhuudda kuwaas oo istidlaac ahaa waxayna askartaasi noqdeen dhimashadii dhaawac sidoo kale weerar kamiin ah ayay kooxaha muqaawamada filistiin maanta waxa ay ka fuliyeen isla mukhayamka jabaaliya muqaawamada ayaa waxay ku guulaysteen inay qarxiyaan askar ka tirsan ciidanka sahaynada kadib waxaa xigay in rag ka tirsan muqaawamada ay joogteen wixii dhaawacyaah ee haray iyadoo sidoo kale askar ka tirsan ciidanka yuhuudda oo goobta ka baxsaday iyagana ay qaraxyo kale la kulmeen in dhammaan askarta la beegsaday waxay ahaayeen ilaa laba iyo toban askari badankoodna dhimasho iyo dhaawac ayay noqdeen xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin nacaw halkaas ayaan ku hakinaynaa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo wilaayada islaamiga ee mudug wilaayada mudug ayaa soo gebagabaysay xamlad dacwi ah oo socotay muddo lix bilood taasoo laga fuliyey deegaanadii laga xuray cadowga ee ku yaalla wilaayadaasi xamladan oo lagu magacdaray xamlatu irshaadul anaam ilaa sabiili asalaam waxaa shicaarkeedu uu ahaa balliquu cannii walow aayah waxay ahayd xamlad dacwi ah taasi oo muddo lix bilooda ka socotay deegaanadii cadowga allah uu ku soo duulay oo ka mid ah wilaayada islaamiga ee mudug islamarkaana laga xoreeyey xamladan waxay isugu jirtay mid wax lagu barayo dadka muslimiinta ku nool deegaanadii lagu xoreeyey cadowga allah camaara bacaadweyn shabeelow qaycad iyo sidoo kale qoriley ugu horeen dadka muslimiintii ka faa'iidaystay xamlada ayaa ka mahad celiyey duruustii kala duwanaa ay qaateen cabdulaahi jamcaale cabdi waxaan joogaa degmada bacadweyne ee wilaayada islaamiga mudug waxaan meeshan ka sheegayaa muddo hadda lix bilood ah waxaa naloo akhriyay walaalaha waxaa weeye xarakatu shabaab mujaahidiin waxay noo akrinahayeen kitaabo dowlaad tiro badanaa lasoo maray lixdaas bilood waxaa naloo akhriyay kitaabo badan oo ilaa toban kitaab gaarahaya ayaa naloo akhriyay lixdaas bilood kitaabyii lixdaas bilood naloo akhriyay waxaa ka mid ah tafsiirka qur-aanka kariimka waxaa ka mid ah kitaabka le rawdat lanwaar waxaa ka mid ah tarabiyat alislaamiya waxaa ka mid ah usuul athalaatha waxaa ka mid ah islaaxu lmujtamac waxaa ka mid ah sulam alusuul waxaa ka mid ah waajibaat almuxatama waxaa ka mid ah masaa'il uljaahiliya waxaa ka mid ah muxaadaraad badnaayoo intaa hadda aan soo sheega aan ka yarayno galab iyo habeen iyo subax iyo casir ahaa marka ilaahay khayr badan hasiiya wadaadadii ka soo shaqeeyey wakhti badan ayna soo geliyeen waxaan leenahay miisaankooda xasanaadka allah u saaro dembigooda adduuniya akhre allah dhaafo jannada ilaahay hagu bashaareeyo annagana ilaahay kuwii fahmaha naga yeelo oo kitaabahaas ku camalfala waaba nalo akhriyo waa nala fahansiiyo nala baraye kuwii ku camalfala ilahay hanaga dhigo waxaa ka mid ahaa markii kitaabka tafsiirka oo la dhammeeyey ah inta qeybta dambe la dhammeeyey meelaha aan la yaabayo tafsiirkooda allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay in aladiina kuwii ajramuu dambaabay kuwii gaalada ahaa oo nebiga iyo asxaabta ku jeesyeesha ayuu ka hadlaya alla subxaana wa tacaala in aladiina kuwii ajramuu dambaabeen kaanuu waxay ahayn min aladiina kuwii aamanuu aliya nebi rumeeyey yadxakuuna kuwa ku qosla wa idaa maruu bihim hadday soo maraan yataqaamasuuna waa isku iljabaayeen buu lihi alla subxaana wa tacaala markii ay soo maraan dadka mu'miniinta oo muslimiinta iyo asxaabta ay soo ag maraan way isku iljabaayeen way isqanjaruufaayeen wa idanqalabuu ilaa ahlihim ehelkooda hadday u gadoomaanna inqalabuu way gadoomayeen fakihiina ayagoo shaafeertama ay kibrahaya gadoomahayen wa waidaa ra-ow markay arkaan mu'miniinta qaaluu waxay dhahayeen ina haaulaa'i kuwaani ladaaluna kuwa dhunsan waay marka ilaahay subxaana wa tacaala kuwaas waddadooda hanaga duwo waddada muslimka toosana alle hanagu duwo wamaa ursiluu calayhim xaafidiin ilaahay yidhi mana loo dirin inay xifdiyaan oo iyaga raadraacooda iyo mana loo dirin weeyaan bismi illaahi raxmaani raxiim waxaan meeshaan ka sheegayaa oon ka jeedinayaa anigoo ah maxamed maxamuud aniga oo jooga bacdweyne waxaan sheegayaa waxbarasho aada u qaali ah oo meeshaan aada nala kugu juhdi badan nala ku geliyey oo aada aan wax uga baranno oon wax uga fahanay oo aada uga faa'iidnay lix bilood ilaa ka badan aa nala ku waday si fiican aanan wax uga fahamnay aada aan ugu begnay ilaahay khayr badanha siiyo si wanaagsana wax nala kugu sheegay si wanaagsan aanan wax uga fahamnay khayr badan allaha siiyo saasaan ugu mahad celinnay oo ilaahay aan uga baryaynaa inay khayr iyo barako siiyo iyo jannadii ilaahay geeyo bulshadana waxaan ogeysiinayaa in qoftii wax barataa ayada ay anfacayso mid ka mid a macallimiintii dowladda bixinayey ayaa sidoo kale goobta ka hadlay marka insha allah waxaan sheegi doonaa guulaystayaasha ama kaalmaha koowaad ardadii gashay kaalinta koowaad waxaa galay cabdulaahi muxamed cali waana macruuf ku yahay mu'adinka masaajidka hadiid ahaanna wuxuu u helay sheekh cabdulaahi kitaabka lagu magacaabo taysiiru alcallaam sharxu cumdati alaxkaam waxaana la socotay kitaabkaasi hadiyad qaali ah loogu talagalay mu'adinka faa'iiska labaad ama guulaystaha labaad oo kaalinta labaad galay waxaa lagu magacaabaa cabduraxmaan xasan cabduraxmaan xasan hadduu imaqlaya soo istaago cabdiraxmaan xasan wuxuu u helay hadiyad ahaan kitaabka lagu magacaabo assiraaju alwahaaj sharxu ulminhaaj waxaana la socota hadiyad qaali ah loogu talagala cabdiraxmaan kaalinta saddexaad laba arday ayaa isla gashay kaalinta saddexaad laba arday ayaa isla gashay ardayga koowaad aada soo qabsanno faa'iiska saddexaad aan ka dhigno waa cumaan cali muxamed hadduu maqlaaya ha soo istaaga cumaan cali muxamed asin wuxuu hadiyad ahaan u helay kitaab lagu magacaabo riyaadu asaalixiin min kalaami sayidi almursaliin hadiyad qaali ayaa la socota faa'iiska afaraad aan ka dhignay waa khaliif daahir khaliif daahir hadduu imaqlaya ha soo istaago khaliif daahir asin wuxuu hadiyad ahaan u helay kitaab lagu magacaabo suwarun min xayaati asaxaaba waa kitaab qayim ah waxaana la socda kitaabkaas hadiyad qaali ah halkaasina waxaa ku guddoonsiinnay ardayda kaalmaha koowaad iyo kaalmaha labaad iyo kaalmaha saddexaad galay haa qoom kale lagu xijinaa la yidhi laayashqaajiliisuhum oo ardadii soo xaadirtay kitaabka iyo wilaayada waxay uu tala gashay ardadii kale oo haddana hadiyad loogu tala galay waxaa uu yeeraynaa cumar axmed yarow cumar axmed yarow hadduu inu maqlaayo hayna soo gaara arday kale waxaa uu yeeraynaa shariif muxamed cali shariif muxamed cali muxamed daawuud nuux arday kale uu yeerayn wuxuu yahay cabdulaahi muxamed jaamac wakiilkiisaa lou dhiibi doonaa insha alla nabadoonnadii munaasabadda ka hadla waxaa ka mid ah nabadoon cali siciid iyo nabadoon axmed foolfooley oo labaduba ka mid ah waxgaradka golaha dhaqanka islaamiga ee mudug awalan ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala naga dhigay marka hore bani aadam naga dhigon bahaim naga dhigin ka bacdina muslim naga dhigoy oon gaala naga dhigin allah san mahad celinaya subxaana wa tacaala na siiye nicmooyinkiisa faraha badan oo na soo koobi karin oo nicmatulislaam nicmatuliimaan u weyn tahay iyo wixii ka dambeeyo nicmooyin oo faraha badan oo na soo koobi karin wain tacuduu nicmatallahi laa tuxsuha ilahi ilahi subxaana wa tacaala nicmooyinkaas ilaahay na siiyeen allah na siiyeen oo mahad celinaynaa bacda xamdilaahi waxaan u mahad celinaynaa culimmada runtii in badan kusoo dhafar adegtay inay dadka walaalahooda u faa'iideeyaan wixii ilaahay amray oo ilaahay baray inay dadka u faa'iideeyaan amarka ilaahay ku qaatay miisaanka xasanaadka allah u saaran laan intaa ka gadaal waxaan usii mahad celinaynaa mar kale wilaayada oo runtii kaalin weyn ka qaadatay oo mogtahay meeshaan haddee amniga haddaan usan amni jirin wax balan baro kare amniga sugaysana waanu mahad celinaynaa bacda xamdilah waxaanu mar kale u mahad celinaynaa dadkii ayaguna intaa lixda bilood muddada lixda bilood ah soo qaadanayay duruusta cilmiga ah oo kala gedisan ama miyiga joogay ama magaalada joogay mahad celinaynaa waxaan leenahay idinkana miisaanka xasanaadka alla idiin saaro ee runtii qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun ilaahay markuu leeyahay ma sinaa looga macnaha ilaahay ma siman yihiin ma sina waay meeshaas macnaha waa ma sinaa ku jirta Ee, waxaa waaye dad wax baranayay iyo dadkaan wax baranayn waxaa laga yaabaa inta hadda dad intaan waqtiga badan bixinayay in dad iska ciyaar isaga maqnaayo laga yaabaa Ee, runtii waxaa yaalaha ilaahay umahad celinayna waxaa ka mid ah meesha hadda aan ku suganahay beydka beydka beydka ilaahay ka mid ah waxaan ognahay in xataa in lagu cibaadaysta laysu diiday oo dadkii macnaha ama mu'adimiinta ka ahay ama salaada ka bixinayay inay cibaadada ilaahay waajibka ku gutaan loo diiday Ee, dadka markaas bani aadam ahoo dhogorteenna oo kale iyo hadalkeenoo kale iyo dharkeenoo kale dad lahay ahaayeen runtii waxa waaye wax ilaahay looga mahad celiyo ilaahay naga waday oo beydkiisa in lagu cibaadaysto cilmi laysku baro amray ee macnaha idmay allahaasan u mahad celinaynaa waxaan leenahay marka waddada iftiinka baxday qoobka la saaray ha lagu fara adaygaan leenahay dadkii wax bartay waxay barateen insha allahu tacaala ilahayna ha idiin siyaadiyo ee hana lagu dadaalo ee insha allahu tacaala waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala aan uga mahad celinno nicmada ilaahay uu na siyaado uga mahad celino ilahay waa noo siyaadinaya isagaa noo sheegay ee lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabi lashadiid ilaahay baa yidhi haddii ilaahay marka macnaha cadaabkiisa iyo shadiidka uu sheegay uu nagu daayona ma adkaysan karno runtii markii la yidhaahana dadka ilaahay kitaabkiisa kasoo horjeeda diiday oo ama gaalada asalka ama dadka diinka ilaahay ka laabtay ahna ninkaas isaga shaydaanka u shaqaynaya wax kaloo ay ciidan u yihiin ma jirto isaga ciidan u yihiin waayo waxa uu wado shaydaanku raba inay dhaqan geliyaan rabaa inaan la tukan inaan laysnabadgelin in qabiil laysu dilo in qabyaalada taagnaato in masaajidda la xiro in haddii ilaahay ku roon yahay dadka muslimkaa maalkiisa la dhaco waxaasay u taagan yihiin waxaasna waa shaqadii shaydaanka marka ilahay naga badbaa sharta allah naga kaafiya laana marka insha allahu tacaala aad baan usoo dhoweyneynaa kala yidhaahdo dowladan waxbarashadan muddada badan soo socotay lixda bilood ah culimmadu ay ku fara adeegtay qoraxdii qobaha u taagnaayeen aad baan usoo dhoweyneynaa ilahayna uga mahad celinaynaa uma ayagana ugu mahad celinayna bacd allah ilaahay baa mahad iska leh subxaana wa tacaala macallimiinay ama arda ha ahaadaano waxaad og tihiin ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa dadkii uu makeniyey way guulaysteen dadkii ag maray oo amba ridoobay ama asal gaala u ahaana dhibaata iska haysato ilaahay naguma daro waxaan rabaa waxyar inaannu fiirfiiriyo ceelkan hadda aan joogno ee la yidhaahdo camaara beydkan waxaa la ii sheegay aniga ma aanan jooginin in ay murtadiintii ama nimankii mushrikiinta la dhihin jiray ay masaajidkan degeen kor iyo hoos waxaa la ii sheegay galab galbaha ka midoo meeshaan xabado ayagu ay isxabadaynhayeen ay ka bilowdeen masaajidka dadkii muslimiinta oo ku dhuumanaya inta qoryo ula soo galeen bannaanka u baxa adinku oo annaga xaggee noo wadeen adinku masaajidka ku gambanaysaane horta gaalo iyo ehelkeeda nucaa waayo ogaada ha la yska fiiriyo dacwada la wadaano waxay ka turjumaysaa gaaladaa iyo macniga ay yihiin waxaad ogtihiin awoodday inta ku yimaadeen allah baa baabi'iyey dhulka hadda lasoo tilmaamay oo xamladan diiniga ay gaadhay acaad bacaadweyne camaara qoroley baadiyahood dhammaantood ayagaa degeen wixii laga dhexlana waa la yaqaanaa qofkii akhli leh oo wax yar oo miisaanuu ku dhiman yahay wixii laga dhexlay waa yaqaanaa waxaan leenahay walaalayaalow ha laga fiirsado oo adinka ilaahay subxaana wa tacaala sida aan rajaynayno waaba ka fiirsateene ama aan idinku aragnaye kuwa bannaanka taagtaagan ee walaalaheen ah oo hadda muslimiinta ah ha loo digo oo ha la yidhahdo war kaalaya waad aragteen kuwii waagi dhood waxay ahaayeene aan ka fiirsannaye kaalaya oon hal go'aan ka qaadanno hana la garab istaago kitaabka allah ha la garab istaago mujaahidiinta dhaqan gelinaysa shareecadii alle subxaana wa tacaala iyo sunnadii nebi maxamed waxaan u dardaarmayaa reer aad reerkan la yidhaahdo reer camaara reer camaarow galabta waad arkaysaan xafladdan inta kitaabka ilaahay la idin baray ood akhrisateen oo ilaahay subxaana wa tacaala kalaamullah idinku akhrisanaya misena xaflad laydin dhigaa oo maxaa laydinkugu dhigaa waay inaad dadka wax dheertihiin waay waxbaad dheertihiin dadkii fadhiku-diradaas fadhin jiray waxbaad dheertihiin cid u yeeri mayso cid xaflad u dhigan mayso waa karaamo ilahay idin siiye waaya ku shukriya ayada alxamdu lilah ilaahay baa mahadle ilaahay idin fahansiiyey inaad kitaabka ilaahay qabsataan ead akhrisataan ee walaalihiin aad tidhaahdaan walaalayaalow soo dhowaada cilmigana siiya ku mahadiya alle subxaana wa tacaala oo idinka falleelay dadkii walaalihiin ahaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leennahay ha la garab istaago mujaahidiinta haddaynaan mujaahidiinta garab istaaginna oo aynaan nicmadan ku shukrinna kuwii iyo kuwa ka xunba in ilahay idinku sallada waa iman karta ha lagu shukriyo alle hana la soo dhoweeye mujaahidiinta hana la garab istaago oo midkii dayacan oo maanta la istiraado ama waxbaa ka siiya waa xanuunsan yahay ama ha loo loogo ha loo guuriyo ha la garab istaago ha la soo dhoweeyo aniga intaas baan ku soo koobaya hadalkayga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambayntiina waxaa xafladda soo xiray sheekh xasan abu xamsa waaliga wilaayada islaamiga ee mudug بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الحمد لله رب العالمين الله تبارك وتعالى يا مهد إلينا إن بدن na haysiiyeyna abuuray muslimiin naga dhigay noo fududeeyey xamladii wakhtiga dheer socotay ee ma garanaysaa lagu qaaday deegaamadii cadowga ilaahay uu qabsaday lagu suulinayay baktigii iyo wasaqdii iyo wixii qurunka ahaye uu ka tegey ma garanaysaa cadowgii ka tegey lagu suulinayey alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin maanta waxaan joognaa xamladaas xafladdeediiyaan joognaa xamlada waxay ahayd dowro socotay ilaa ma garanaysaa lix bilood shicaarkeeduna ahaa balliquu cannii walow aaya magaceeduna ahaa irshaadu al anaami ilaa sabiili salaam alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaan u mahadcelinaynaa intaa kadib culummadii dacwadaas qaybta ka aheeday ama xooggeedaba laheeday oo ma garanaysaa ku bixisay wakhtigoodii ku bixiyey runtii ku sabray ku dulqaatay si la mida sidaas oo kale ardadii ayaguna dhabar adeygay ma arkaysaa wakhtigooda bixiyey ka faa'iidaystay soo xaadiray wakhtigooda bixiyey wakhtigaas dheeraayan wada joognay ayagana sida hagarla'aanta ma garanaysaa uu juhdigooda u bixinayey ayagana waan u mahadcelinaynaa baaraka allaahu fiikum wa jasaakum allaahu khayran intii ka faa'iidaysatay waxaan leennahay allah tabaaraka wa tacaala ha ku anfaco culummadeennana allah tabaaraka wa tacaala carabadooda wixii ay ka bixiyeen miisaanka xasanaadka allah u saaro acmaashooda allah barakeeyo insha allahu tacaala xamladaas waxay socotay muddo lix bilood ay socotay markaan in yarka warbixinno xamlada wakhtiga ay socotay waxay ahayd muddo lix bilood ay socotay waxaana ka faa'iidaystay ummad runtii aada u fara badan sida warbixinta aad ka fahmayseen oo sheikhu uu ka warbixinayey meelaha ay ka socotay dacwadu ka socotay waxaa ka mid ahaa bacadweynaha ka mid aheed qayacdaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa camaaro shabeellow qoriley caad baraha inta badan ay ka socoto dacwada xooggeedu inahaas oo ahaa wakhtiga ay socotana waa wakhtiga aan soo sheegnay waxaan leenaha marka jazaakum allahu khayran ardadii ka faa'iidaysatay ee wakhtigaas nala joogtay waxaan leenahay insha allahu tacaala wixii aad iftiinsateen horay u socdaan leenahay intii aad adinku fahamteen naftiinna allah ku anfaco inaad ma garanaysaa adinkuna aad qayb ka noqotaan ducaddii aad qayb ka noqotaan ood gaarsiisaan intii fahamkiinna aad gaarsiisaan ummaddana waa iniin dardaarmayaa insha allahu tacaala in la wada shaqeeyo oo arday iyo macallinkiisaba in loo istaago allah tabaaraka wa tacaala diinkiisa inaan baranno loo istaago inaan difaacno ummaddeenna inaan ma garanaysaa ku guugaabinno la bogaadiyo laga wada qayb qaato dacwada laga wada qayb qaato taana waa dardaarmi lahaa sidaasoo kale ayagana raggii ganacsatadii bulshada qaybaheeda kala duwan ee ganacsatada lahaa ee ma garanaysaa ardadii lahaa ee ma garanaysaa dumarkii lahaa odayaashii deegaanka ay ka mid ahaayeen runtii xamladaas qaybta ka ahaa ayagana waan u mahadcelinaynaa miisaanka xasanaadka allah iniin saaro wixii aad qabateen nin waliba intii uu ku lahaa allah tabaaraka wa tacaala ha ka abaalmariyo insha allahu tacaala waa noo soconaysaa dowladu waxay noqon doontaa mid isdabajoogahay noqon doontaa insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran waxaan dardaarmi lahaa in sidii aan haddaba isu kaashannay mar waliba loo istaago oo aan iska kaashanno diinka ilaahay iyo sidaan iskaga kaasho lahayn inaan isku duubnaanno taana waa dardaarmi lahaa jazaakum allahu khayran aad baan kugu mahadcelinayaa in sha allahu tacaalaa in marka qolo walba doorka ay leedahay ay qaadato oo shaqadu sidii ay noogu bilaabatay ay noogu socotona waan rajaynayaa in sha allahu tacaalaa jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarka oo qodobo xisil aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا